إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warka duurnimo qodobada maantaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah in ka badan lixdan askari oo dowladda federaalka looga dilay weerar cagmarin ah oo maanta ka dhacay deegaana hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud ciidamada shisheeye uganda ayaa qeybo ka mid a gobolka shabeelle oo hoose waxay madaafiic kula beegsadeen gaari biel ah iyo xoolo daaqa iyo dhulka hawdka ah askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa duleedka magaalada muqdisho wuxuu dil ugu geystay wiil dhalinyaro ah iyadoona ehelkiisa loo diiday inay meedkiisa kasoo agdhowaadaan bulshada shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibatay weerarkii xooganaa ee saakay lagu soo afjaray ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka galgaduud gabar ardayad ah ayaa ku dhimatay kuwo kalena way ku dhawaameen iska hor imaad macalimiin iyo arday ku dhexmaray magaalada garowe isku soo bax lagu garab istaagayo muslimiinta falastiin loogana soo horjeeda yuhuudda ayaa ka dhacay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa ku celiyay damciisa ahaa inay dadkiisu helaan dekad dalka la leeyahay من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان warkii oo dhan in ka badan lixdan askari ayaa dowladda federaalka looga dilay weerar cagmalin ah oo maanta ka dhacay deegaan hoostaga degmada guriceel ee gobolka galgaduud ciidamada mujaahidiinta al-shabaab saakay waxaay dagaal xoogan kula wareegeen laba saldhig oo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka baruujeed ee duleedka degmada guriceel ee wilaayada galgaduud kadib weerar cagmarin ah oo halkaasi lagu qaaday dhammaan saldhigyada ciidamada mujaahidiinta ayaa la wareegay waxaana halkaasi lagu laayay askar aada u badan sawirada saraakiil iyo sidoo kale askar ka tirsan dowladda federaalk ee lagu laayay weerarkaas ayaa baraha internetka si aadan loogu faafiyey weerarkaasi maanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay kasoo saartay war-saxaafadeed si faahfaahsan looga waramayo qaabka u dhacay dagaalkaasi iyo khasaare rasmiga ah ee dowladda federaalka lagu gaarsiiyey maxamed daahir cali soowe ayaa ka waramaya وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ayaa lagu bilaabay bayaan laga soo saaray dagaalkii burujeed kaas oo ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka ayaa lagu yidhi iyadoo laga duulayo amarka allah ee ah in lala dagaalamo cadowgiisa lana difaaco diinta islaamka waxay ciidamada mujaahidiinta saakay oo axad ah saacaddu markay ahayd lixda iyo soddon mirir ee subaxnimo waxay weerar cagmarin ah ku qaadeen laba xero oo ku yaalay deegaanka burujeed ee wilaayada islaamiga ah galguduud halkaas waxaa ku sugnaa haraadiga cadowgii murtadiinta ahaa ee lagu jebiyey dagaaladii ashahadala dirirka ahaa ay saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala bariga wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiinta waxay allah fadligiisa dagaal kooban kadib si buuxda gacanta ugu dhigeen labadii saldhig ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanka burujeed waxaa halkaas cadowa lagu gaarsiiyey khasaare lixaad ah oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira bayaanka ka soo baxay xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa looga hadlay khasaaraha horudhaca ah ee gaaray askarta dowladda waxaana lagu yidhi khasaaraha horudhaca ah ee cadowga ka soo gaaray weerarkii burujeed waa dhimashada lixdan iyo kow murtad oo ay ku jiraan saraakiil inta ugu badan meydadka cadowga goobta ayay uga carareen waxaana iyaga iyo hubkoodiiba gacanta ku dhigay ciidamada mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen lix ka mid ah gaadiidkii cadowga kuwaas oo ay ku jiraan kuwa tiknikada loo yaqaano iyo gaadiidka ciidamada lagu daabulo qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay waxay faahfaahin kusoo kordha weerarkaasi in mujaahidiinta ay dib kasoo gudbin doonaan waxaana war-saxaafadeedkan lagu soo gebagabeeyey walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun
dhanka kale waxay noo suura gashay inaan helno qaar ka mid ah magacyada saraakiisha dowladda federaalka looga dhaawacay weerarkii ka dhacay deegaankaas waxaa ka mid ah cusmaan cali hudey wuxuu ahaa taliyaha booliiska maamulka degmada guriceel shaafici jaamac cabdi wuxuu ahaa guddoomiye xigeenka maamulka degmada guriceel axmed dirir isagana wuxuu ka mid ahaa saraakiisha macwiislada guriceel ciidamada shisheeye ee uganda ayaa qaybo kamid a gobolka shabeellaha hoose waxay madaafiic kula beegsadeen gaari biel ah iyo xoolo daaqaya dhulka hawdka ah waxaa faahfaahinaya cabdiraxmaan beder ciidamada atmis oo fadhigoodu yahay degmada qoryooley ayaa madaafiic ku garaacayay xero labaad oo ka tirsan degmada qoryooley madaafiicdan oo gaarayay ilaa iyo sagaal madaafiic ayaa si gaara waxay uga dhaceen inta u dhexayso xero labaad iyo deegaanka madaxmaroodi oo ka wada tirsan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxayna waxyeelo kasoo gaareen dad saarnaa gaari biil ah oo wadada marayey iyo xoolo nool oo duurka daaqayay ciidamada atmis ayaa mar walba ay la kulmaan weeraro kaga imaado dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ayakuna weerar ulakaca ku qaadaan shacabka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanada ay joogaan ma ahan markii ugu horreysay ee ciidamada atmis ay ku garaacaan deegaanadan madaafiic balse sidan oo kale ayay dhowr jeer madaafiic ku garaaceen deegaanada hoos yimaado degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose taas oo marar badan ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa duleedka magaalada muqdisho ku dilay wiil dhalinyaro ah iyadoona ehelkiisa loo diiday inay meedkiisa kasoo agdhowaadaan maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho waxaa caadi ka ah ama si joogto uga dhaca dileelka bareerka ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka magaalada muqdisho ayaa dhowaan lagu dilay wiil dhallinyaro ah kaas oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaasoo si joogto ah u laaya shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho balse ciidamada dowladda federaalka oo la sheegaya inay yihiin ciidan dowladeed ayaa hadda u dhaqmaya sida mooryahaanta oo kale wiil dhowaan ay dileen ciidamada dowladda federaalka ayaa hooyada dhashay waxay ku ilmaysay in xitaa loo diiday in wiilkeeda ay qaadato islamarkaana ay aasato waatan iyadoo arrimahaas ka hadlaysa ayaa waxay tidhi waxaa lagu dilay wiilkeyga xaqdaro xitaa waxaa la ii diiday inaan dugto qore ayaana la isticmaalay ma ajnabi baan ahay korini arxan iima soo korini dameergiyaan godaay markhaati ay leedahay dameergiyaan ku dhaawinahay yaanyaan gadaay agoonniyaa ku soo kori wiilkayga aniga maanta markasaan ku neefsa lahay waxa ii waday qadadii oo ii waday aan cuni lahay maanta meedkiisii maraba saari kartid adduunka waxaa igu daran qofka waa la dilaawo amaraa ku dhici karo laakiin hooyaan haylaalow anaa qoriga liidho uma taago kartid waryaad ajanabi maa noqda aniga ajanabi maahay ajanabi maahay yaa ma taago kartid meedkaada marada aan gacanta ku cunugeyga oraxda uu yaalo ilmeyga agoonoo ku soo kori adeer iima soo korin qabiil iima soo korin dameer giyaan ku dhaawinay ciidamada dowladda federaalk ayaa mar walba waxay dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka masaakiinta ah mana lahan wax arxan ah bulshada shabeellaha hoose ayaa aragtidooda ka dhiibatay weerarkii xoogganaa ee saakay lagu soo afjaray ciidamadii dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka galgaduud maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya bulshada ku dhaqan shabeellaha hoose oo aan codbaahiyaha la dhex qaadnay ayaa aragtidooda ka bixiyey dagaal saaka cagta lagu mariyey laba xero oo ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka kuna yaala duleedka magaalada guruceel ee gobolka galgaduud dadkan ayaa waxay si isku mid a u sheegeen inay ku faraxsan yihiin jabka gaaray askarta dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa halkaas looga dilay lixdan iyo kow askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka
bismillahi raxmaan raxiim magacayba abu ismaaciil waa ku rihada islaamiga alfurqaan deegaankaas saaki bishaarada naga soo gaartay waan ku faraxsannahay waxaan leenahay alxamdu lilaahi xamdan kasiiran dayiban baarikan fiih ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan cadowgiisi baabiiyey muslimiintana uu hiiliyey wayowma idin yafraxu lmu'minuuna binasri illaahi yansuru man yashaa nimankaas saaka waxaa ku dhahday fasaaa sabaaxu lmunhariin cabdulaahi axmed faadhax weeye allaahu akbar allaahu akbar ilaahay subxaana wa tacaalaha ayaa mahaddeeda iska leh ilaahay baa sidaa yeelay awooddayada ma aha ilaahay baanu uga shukriyaynaa subxaana wa tacaala alla ayaan awoodda u tiirinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay xilli badan oon soo dhaafnay ilaahay wuxuuna siinayay nasri degdega oo goobtii aan xaadirnaba oo nagu siinaya gool guul aada u wanaagsan ilaahay baan subxana wa tacala uga shukrinaynaa ilaahay baana guusha bixiya awooddeenna iyo xeeladeenna kumaynaan imaan ilaahay subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inta inoo hadhana in ilaahay uu noogu dhammaystiro xaaladdu si hadda ay ku socoto aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay jabkii insha allah ugu dambeeyey inuu gurguurta ciidamadiisa ee uu ka diyaarinayay galguduud iyo midug mar labaad saaka in ilahay subxana wa tacala uu kusoo afjaray weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo horey loo xasmiyey xeriyo badan oo ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka waxaana ugu caansan weeraradii galcad ceel la helay mise gawaa iyo coos weyne kuwaasoo si ba-an loogu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka oo duulaan kusoo qaaday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud
gabar ardayad ah ayaa ku dhimatay kuwo kalena way ku dhaawacmeen iska hor imaad macalimiin iyo arday ku dhex maray magaalada garoowe cabdifataax faarax diiriye ayaa warkaas inoo haya waxaa mar qura laga warhelay arday fara badan oo burburinaysa gawaarida iyo agabka ugu muhiimsan ee iskuulka gambalool ee garowe khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay iska horimaad dhex maray ardayda iskuulka gambalool iyo maamulka sare ee iskuulka oo ku yaala magaalada garowe ee xarunta nugaal maamulka iskuulka gambalool ayaa la sheegay in iyaguna iska caawin sameeyeen taasina ay sababtay dhimashada hal arday oo ka mid ah ardada iskuulka oo gabar ahayd sidoo kalena dhaawac xoogan ayaa soo gaaray macalimiinta iskuulka dagaalka maamulka iyo ardayda ayaa yimid kadib markii bishii sebtembar ay macalimiinta ardadu u qabteen doorasho kadib natiijada lagu kala aragti doonaaday taasoo sababtay iska hor imaad galaaftay nafta gabar ka mid ah ardada iskuulka muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray iskuulka iyo arday fara badan oo markaasi burburinaysa gawaarida iyo qalabka uu ku shaqeeyo iskuulka waxaa sidoo kale la sheegayaa in iskuulka gebi ahaan wixii yaalay oo uu ku shaqaynayay laga dhacay ma ahan markii ugu horeysay oo arrintani dhacdo oo ay maamul iyo arday isku dhex dagaalaan iskuulka gambalool sannadii laba kun labaatan ayaa sidan oo kale khilaaf soo kala dhex galay ardayda iyo maamulka iskuulka sababayna khasaare hantiyadeed maantana mar kale ayuu dagaalkani dhacay waxbarashada ka jirta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa salka ku haysa siyaasad iyo musuq maasuq waana midda keenaysa in iskudhacyadan ay soo lalaabtaan isku soo bax lagu garab istaagayo muslimiinta falastiin loogana soo horjeeda yahuudda ayaa ka dhacay magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka mahad cubeyd ayaa inoo haya isku soo baxan oo ahaa mid lagu taageerayay halganka muslimiinta reer falastiin ay kula jiraan yahuudda ayaa ka dhacay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo iyo waxgarad ugu horrayn dadweynihii ka soo qayb galay isku soo baxa ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan howlgalka duufaanta al aqsa ee ka soconaya waddanka falastiin waxaan joogaa garoonka aadan xaashaacirow shahiid biidnillaah walahi dareenka ka farxdaad aad buu u fiican yahay alxamdulilah waxaa la isugu yimid qadiyad aad u weyn oo muslimiinta oo dhan maanta ay wada dareemayaan qadiyad weyn ah aa la isugu yimid waa qadiyadda falastiin waa qadiyad mataqaanaa weyn oo mataqaana oo ummadda dhan ka dhexaysa taasaa la isugu yimid maasha allah alxamdulilah waxaan joognaa fagaaraha weyn macalin aadan ashciirow waxaan u soo baxnay walaalaheen falastiin ay ka fuliyeen yahuuddii oo muslimiinta gumaadi jirtay oo muslimiinta dhibi jirtay waxaana u dardaarmay inay wax hadalaan gelin oo cadowga meelkay ku arkaa inay toogtaan sheekh cabdulwaaxid isxaaq muudde iyo sheekh balli oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa iyaguna ka hadlay fagaaraha isku soo baxu ka dhacay ee mucallim aadam xaashi cayrow
waana aarsanaynaa xalka keliya noo furan waa aljihaad fii sabiili illaah dadka muslimiinta ee walaalaheen falastiin hal fariin baan u dirayaa xalka keliyaad ku badbaadaysaan waa aljihaad fii sabiililah waxaan inkaga digayaa in muxuu ahaa linku qaboojiya waxa la yidhaha wadahadal wax badan baad ku soo hangowdeen waxaan inkula dardaarmayaa jihaadka wada xalka keliyi waa midka asaga waa midka maanta ilaahay subxaana wa tacaala yahuud gacmihiina uu ku halaagay allah subxaana wa tacaala ayaa noo sheegay kuwa dadka ugu liita oo muslimiinta ugu cadaawadda badan oo ugu ballan xun oo ugu fulaysan inay yahuudda ay yihiin waa dadka maanta doonaya inay baytulmaqdes halleeyaan qaar ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo qayb ka ahaa isku soo baxan lagu taageerayay muslimiinta falastiin ayaa muujiyey dareenkooda ku aadan siday u arkaan howlgalka lagu baacsanayo yahuudda ee ka soconaya dhulka falastiin hanii'an lakum bimaa facaltum caduwanaa jaysu alaqsa waxaan leenahay waxaad samayseen wax lagu farxo maxaa yeelay falastiin waxaa la gumaysanaya toddobaatan iyo shan sano ay dhagax tuuraayeen maantana ilaahay wuxuu u sugay sabarkooda inay gaalo dhan kun iyo shan boqol kor u dhaafaysa ay dileen waxayna waxaas waa afkooda waxay ka sheegteen in ka badan ayaa laga dilay ilaahayaa mahad iska leh walaalaha reer falastiin waxaan leenahay inay sugnaadaan tabaad iyo sabar isku darsadaan waxaa weeye annaguna waxaa weeye muslimiinta walaalaheena ayaan garab taagannahay ayagaan u hiilinaynaa ayagaan waxaa weeye isku masaajidnahay ayagaan isku diinnahay ayagaan isku dhiignahay ilaahayna gaalada ha dulleeyaan leennahay allaha baabi'iyaan leennahay yuhuudna waxaa weeye maanta halkaasaan calankooda ku rifi doonnaa insha allahu tacaala
yahuudii raggii hoojiye manta halakeeyey ee hoobiyow qaatay iyo hawsariyo sugaa hawadowga soo degay kuwii halis la moodayey sidii hadda kala bubay halamsada leefay hambalyaan u leenahay haliyayoo dhan baad heegan geliseen hambalyaannu leenahay haliyayoo dhan baad heegan geeliseene toddobaatan iyo dhowr sanay haysatoy hodan ismoodeene dhul wax iigu ku horayayoo hiba la noo siiyey in yahuuddu aynaga hantido waa habeen tegaye dhigoodani haraha buuxiye lagu hanuunayo hambalyaannu leenahay haliyayoo dhan baad heegan geeliseene
ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa ku celiyay damciisa ahaa inay dadkiisu helaan dekad dalka la leeyahay maxamed amiin ayaa inoo haya
abey axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa mar kale ku dhawaaqay in dowladdiisu ay aad u danaynayso inay hesho deked ay wax kala soo degto oo haba yaraatee aan wax canshuur ah laga qaadayn hadalkan ayuu ku sheegay filim dukumiintiri ah oo lagu soo bandhigay waddanka itoobiya damaciisu waxa uu ku muujiyey in uu doonayo mid ka mid ah dekadaha soomaaliya oo ah zaylac waxa uu sheegay in soomaaliya dekadaheeda ay maalgashadeen dowlado shisheeye waxa uu tusaale u soo qaatay in berbere uu maamulkeedu la wareegay imaaraadka muqdishona uu haysto turkiga jabuutina shiinaha abey ayaa sheegay in ay u muuqdaan dhowr dekadood islamarkaana ay kala xulan doonaan si gaara waxa uu u sheegay in dekadda zaylac ay tahay mid istaraatiiji ah oo ku taalla dhul taariikhi ah waxa uu sheegay in hadda ay jabuuti wax kala soo degaan xaaladduna ay ku xun tahay sidoo kalena aysan jirin meel ay ka neefsadaan sida uu hadalka u dhigay dekadaha kale ee ay danaynayaan oo uu sheegay waxaa ka mid ah kuwa dalka eritreya etoobiya ayaana noqotay dal xiran kadib markii ay ka go'day eritreya sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa muuqaalka ku muujiyey in ay ka go'an tahay inay dekad helaan isagoo si bareer ah u muujiyey in ay awood ku raadsanayaan balse waxa uu haddana hadalkaasi boorqaras uga dhigay in ay diyaar u yihiin ciddii ay dekad ka helaan in ay qayb ka siinayaan dhaqaalaha shirkadda isgaarsiinta etoobiya ama kan diyaaradaha waxa uu fariin goodi u muuqata u diray madaxda dowladda federaalka somalilan iyo jabuuti isagoo ugu baaqay inay ka fikiraan sidii carruurta etoobiya iyo kuwa soomaaliya aanay mustaqbalka u dagaalami lahayn warkii duhurnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waa inaga intaa